wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta si rasmi u daafurtay mashruuc muhiim u ah deegaanka kaasoo lagu xoojinaya dadaalada lagu ilaalinayo kheyraadka dabiiciga iyo ka hortagga isbeddelka cimilada mashruucan ayaa ujeedkiisu tahay in lagu yareeyo waxyeelada ka dhalata xaalufka dhirta dhuxulaysiga iyo isbeddelka cimilada ee saameynta ku leh bulshada iyo deegaanka kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda deegaanka jubbaland ururada bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowlad goboleedka jubbaland caydiid suleymaan xaanshi oo daafuray mashruuca ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadiisa mashruucan qaybtii wejigii labaad ee ay nala fulinayso hay-adan deeqbixiyaha b m sad iyo hay-adda jicad iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa jiray mashruucan wejigii koowaad green houseka ku yaala luglow bay maalgeliyeen qoladan waxay kaloo sameeyeen tababar si fiican looga faa'iidaystay oo shaqaalaha wasaaradda loogu diray deegaamo ku yaala wadanka kenya waxaan tagnay markii ugu horeysay county la dhaho nakuru oo qaybo kamida oo meelo fara badan oo deegaanka ka tirsan shaqaaluhu booqdeen waxaan la kulanay madaxweynaha dhirta oo deegaankaa jooga oo afartan iyo saddex county oo kenya ka mid ah associationka dhirta ka shaqeeya ninka madaxda u ah dhir fara badan oo noocyo kala duwan ah baanu soo aragnay macluumaad fiican bayna ka soo qaateen shaqaaluhu markaanu halkaa ka soo noqonnay waxaan fahnay cimilada deegaankaas naakuru iyo naivasha iyo cimilada annagu aan ka nimi oo kulaylaha ahi inayan isdabiqi karin marka dhirtaan u baahannahay dhirta deegaamadaas ka baxday oo aada u qurux badnayd ma ah innaga dhulkeenna waa dhul kulaylah dhirtan geed qodaxeedka u badan oo innaga dhaqan ahaanna dhirtii soo jireenka ahayd ah yaa ku noolaan karta oo la qabsan karta marka qaybo ka mida dhirtaas baan waxaan u tagnay county kale oo la yidhaaho kituud oo xidhiidh la leh deegaanka soomaalida north eastern qolada ku xigta weeye oo aynu isku cimilo dhownahay tababarkaas tababar faa'iido fiican leh uu ahaa qolooyinkii aanu la kulannay ee halkaa berigaas aanu booqashada ugu tagnayna xidhiidh inaan yeelanno oo aan wax badan kala faa'iidaysanaan kusoo heshiinay mashruucani waa qaybtii labaad wejigii labaad oo hay-adda b m sad iyo g i sad oo wada socda dhaqaalahana uu bixaynayo midowda yurub iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu wada fulinayaan